sidii loo soo wataa maalmaha waxa lagu jiray qaadadii marka in la dhaco waxay ahayd maanta oo oo bishu tahay twenty nine-ka bisha kow tobnaad ayayd in laga baxo dhammaan lasoo qaado ciyaartoydii kismaayo laga dejiyo taasi ma dhicin kadib waxaa shir kale isugu yimid wasaaradihii dabcan ay taladu ka goobeyn waxaa la ogaaday marka in hadda aysan dhamaystirnayn ama uusan ku haboonin xilligan in lagu cayaaro garoonkii kismaayo oo ahaa halkii la qorsheynayay in cayaaraha lagu qabto in dib mar kale loo sii dhigana aadaa looga maaragtay isheeg looga feejignaaday waxaa la yidhi waa in cayaarihii dhacaan marka sidaas daraadeed waxaan kulan caawa galnay isla qaadanay in gobolka banaadir loo soo wareejiyo si cayaarahaas u dhacaan waqtigii loogu talagalay